sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddexaad markaasaynu leexanno oo waxaynu fuulnay jidka baashaan u baxa kolkaasaa waxaa inagu soo baxay coog oo ahaa boqorkii baashaan iyo dadkiisii oo dhan inay inagula diridhaan eedraacii markaasuu rabbigu igu yidhi isaga ha ka cabsan waayo gacantan kuu geliyey isagiiyo dadkiisa oo dhan iyo dalkiisaba oo waxaad isaga ku samaysaa wixii aad ku samaysay siixoon oo ahaa boqorkii ree amor oo xeshboon degganaa oo sidaasuu rabbiga ilaaheenna uhuu coogna oo ahaa boqorkii baashaan iyo dadkiisii oo dhanba gacanteenna u soo geliyey oo waynu wada laynay ilaa aan isagii midna u hadhin oo waagaasaynu magaalooyinkiisii oo dhan wada qabsannay oo magaalo aynaan isaga ka qabsan lama arag oo waxaynu qabsannay lixdan magaalo oo ahayd gobolkii argob oo dhan kaasoo ahaa boqortooyadii coog ee baashaan ku tiil oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen magaalooyin ay ku wada dayran yihiin derbiyo dhaadheer iyo irido iyo khataaro oo aanay ku jiran magaalooyin fara badan oo aan dayrnayn oo dhammaantood waynu wada duminnay oo waxaynu ka samaynay sidii aynu siixoon oo boqorkii xeshboon ahaa ku samaynay oo kale waynu wada baabi'nay magaalo kasta oo la degganaa iyo dumarkii iyo dhallaankiiba laakiinse waxaynu booli ahaan u qaadannay xoolihii iyo alaabtii magaalooyinka oo waagaas ayaynu dalka kala baxnay farihii labadii boqor oo reer amor oo degganaa webi urdun shishadiisa tan iyo dooxada arnoon iyo ilaa buur xermoon reer siidoom waxay xermoon ku magacaabaan siryoon reer cumarna waxay ku magacaabaan saniir waxaynu wada qaadannay magaalooyinkii bannaanka ku yiil oo dhan iyo dalkii galecaad oo dhan iyo baashaan oo dhan iyo tan iyo salkaah iyo edracii kuwaasoo ahaa magaalooyinkii boqortooyadii coog oo baashaan ku yiil oo dhan waayo boqorkii baashaan oo ahaa coog keligiis ayaa ka hadhay dadkii ree rifaa'iim oo bal eeg sariirtiisu waxay ahayd sariir bir ah oo dherarkeedu wuxuu ahaa sagaal dhudhun ballarkeeduna wuxuu ahaa afar dhudhun markii nin dhundhunkiis lagu qiyaaso sariirtaas sowma oolin rabbaax oo ku taal dalka ree camoon oo dalkan waagaas ayaannu hanti u qaadannay oo tan iyo carooceer oo ku taal dooxada arnoon agtiisa iyo dalka buuraha leh oo reer galecaad badhkiisa iyo magaalooyinkiisaba waxaan siinay reer rubbeen iyo reer gaad oo waxaan qabiilka reer manase badhkiisii iyo galecaad inteeda kale iyo baashaan oo dhan oo ah boqortooyadii coog intaasoo ah gobolka argob oo dhan iyo xataa baashaan oo dhan oo intaas waxaa lagu magacaabaa dalkii reer rafaa'im reer yaa'iir oo ahaa ina manasehna wuxuu qabsaday gobolka argob oo dhan iyo tan iyo sohdinta reer gashur iyo reer macakaah oo baashaanna wuu isugu magacaabay oo uu u bixiyey hawood yaa'iir oo ilaa maantadanna waa loo yaqaan oo galacaadna waxaan siiyey reer maakiir oo reer rugbeen iyo reer gaadna waxaan galacaad ka siiyey tan iyo dooxada arnoon taas oo ah dooxada bartankeeda oo ah soodinta iyo xataa ilaa webiya boq kaasoo ah soodinta ree camoon iyo caraabaah iyo webi urdun oo soodinta ah tan iyo kenarad iyo xataa ilaa badda caraabaah oo ah badda cusbada oo ka hoosaysa dalcadaha buur fisgaah xaggeeda bari oo waagaas waxaan idinku amray oo idinku idhi rabbiga ilaahiinna ohu dalkan buu idin siiyey inaad hantidaan raggiinna dagaalyahanka ah oo dhammu idinkoo hub wata walaalihiinna reer banu israa'iil hor mara oo gudba laakiinse afooyinkiinna iyo yaryarkiinna iyo xoolihiinnu ha iska joogeen magaalooyinkiinna aan idin siiyey waayo waan ogahay inaad xoolo badan leedihiin ilaa uu rabbigu na siiyo walaalihiin siduu idiinna siiyey oo kale oo iyana ay hantiyaan dalka rabbiga ilaahiinna oo uu iyaga ka siinayo webi urdun shishadiisa markaas ninkiin waluba ha ku soo noqdo hantidiisa aan siiyey oo waagaas ayaan yashuuca amray oo waxaan ku idhi indhahaagu way arkeen kulli wixii rabbiga ilaahaaga ahu uu ku sameeyey labadan boqor oo boqortooyooyinka aad u gudbaysid oo dhan rabbigu saasuu u gelayaa haddaba ha ka cabsanina waayo waxaa idiin dagaalamaya rabbiga ilaahiinna ah markaasaan rabbiga baryay oo waxaan idhi sayidow ilaahayow waxaad bilowday inaad anoo addoonkaaga ah i tusto weynaantaada iyo gacantaada xoogga badan waayo waa kee ilaaha ku jira samada amase dhulka oo samayn kara shuqulladaada oo kale iyo farimahaaga waaweyn oo kale haddaba waan ku baryayaaya aan u gudbo oo aan arko dalka wanaagsan oo ka shisheeya webi urdunkaasoo ah buurtaas wanaagsan iyo lubnan laakiinse rabbigu idinka daraaddiin buu igu carooday imana uu maqlin markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi intaasu ha kugu fillaato oo mar damba xaalkaas ha igala hadlin haddaba u kac buur fisgaah dusheeda oo indhaha ku taag xagga galbeed iyo xagga waqooyi iyo xagga koonfureed iyo xagga bari maxaa yeelay adigu ka gudbi maysid webigan urdun laakiinse yashuuca amar oo dhiirri geli oo xoogee waayo isagu wuu gudbi doonaa oo dadkan hor kaci doonaa oo wuxuu dhaxal siin doonaa dalka aad arki doontid sidaa daraaddeed waxaan degnay dooxada ka soo hor jeeddaa beytfacoor